asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhawaada akhbaaraadka subax saakaan idiinaynu kuwooda ugu waaweyn kulamo siyaasadeed oo ka dhana wax kabeddelka dastuurka dalka oo ka bilowday magaalada garowe ee madaxweynaha puntland iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ku yeelanaya halkaasi madaxweyne hore shariif sheekh axmed oo maanta ku wajahan magaalada garowe ee caasimadda puntland taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo abaabul dagaal oo ka dhanaa al-shabaab ka bilaabay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgalay daahfurka adeega 5 g ee xawaarihiisu sareeya ee shirkadda hormuud hay-adda taydhowrka oo beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo lagu sheegayo in bur dhacay lagu iibinayo suuqyada magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday saraakiil loo heysto weerarkii lagu dilay allah u naxariistay taliya xasan tuure iyo ciidamada itoobiya oo qabtay konton tuhmane oo maleegaya weerar argagixiso oo lagu beegsanayo magaalada addis
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale waxaan idin leenahay saaxiibayaal subax wanaagsan saakay waa subaxnimo jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha maaj laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxaa ayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan magaalada garowe ee gobolka nugaal ee soomaaliya waxaa lasoo warinayaa inay ka bilowdeen kulamo siyaasadeed oo ka dhanaa wax kabeddelka dastuurka dalka ka gadaal markii gelinkii dambe ee shalay uu gaaray magaaladaasi madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kulamadan ayaa u bilowday madaxweynaha dib loo doortay ee puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo labadaba waxay kasoo horjeedaan qorshaha waxkabeddelka dastuurka ee ka socda baarlamaanka soomaaliya iyaga oo martii horeysa sheegay in wax kabeddelka dastuurku uusan ahayn keliya dhammaystiridda dastuurka oo ay tahay bedelid dastuur sida uu hore uu yiri madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kulamadan ayaa la doonayaa in lagu karkariyo sidii lagaga hortegi lahaa qorshaha filla soomaaliya ee wax kabeddelka dastuurka oo la doonayo in lasoo gunaanudo bishan barakeysan ee ramadaan madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada garowe intaasi kadibna waxaa loo gelbiyey madaxtooyada ama qasriga madaxtooyada puntland ee magaalada xarunta waa puntland ee garowe halkaasi oo kulamo saacado badan qaatay uu kula leeyahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyagoo iska xog wareysanaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda taasi oo markaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ku sugnaa iyadoo siciid cabdulaahi deni iyo maxamed cabdulaahi farmaajona la rajeynayo inay mowqif mid ay kasoo saaraan arinta wax kabeddelka dastuurka dalka ee ka socto magaalada muqdishowararaynu helnaya waxay sheegayaan in maanta ay suuragalay tahay inuu ku biiri doono madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo isaguna lagu wado inuu ka dego magaalada garowe ka degitaanka madaxweyne shariif ee magaalada garowe ayaa imaanaya saacaduun kadib markii uu shir jiray iyaduu ku qabtay magaalada muqdisho islamarkaasina uu si cad u qeexay mowqifkiisa ku aadan wax kabeddelka dastuurka dalka madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday siday muhiim ay u tahay in wax kabeddelka dastuurka dalka lagu saleeyo wada ogol sida uu yidhi kadib shir jiraayad uu ku qabtay magaalada muqdisho si kastaba ha noqotay kulamadan iyo shirarka ka bilowday magaalada garowe ayaa la tilmaamayaa in ujeedkoodu uu yahay sidii loo hor istaagi lahaa arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka oo ay gadaal ay ka riixiso madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ka qayb galay daafurka adeega five g ee xawaarihiisu sareeyo ee shirkadda hormuud sida warkan uu ku dhammaystirayo waryahayaga cabdiwahaab ceelguje
shirkadda isgaadhsiinta casriga ee hormuud ayaa maanta waxay daafurtay wejiga labaad ee adeega internetka xawaarihiisu sareeyo ee facashanaad ee five g munaasabad si heer saraa loo soo qabanqaabiyey ayaa waxay ka qabsoontay hotel jasiira ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka isgaarsiinta soomaaliya jaamac xasan khaliif maamulka shirkadda hormuud xildhibaano ganacsato wasiiro mudan iyo marti sharaaf kale oo lagu casuumay madashani bilnayd madashan sida bilan ee heerka saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu daaha qaadayay faca shanaad ee f g hirgelinta adeegan casriga ah oo la filayay inuu qeyb lixaad la ka qaadan doono kooxba dhaqaalaha dalka ayay shirkadda isgaadhsiinta casriga ee hormuud wejigiisa koobaad soo bilowday sanadkii laba kun labaiyo labaatan iyadoo hadda dhammaan bartamaha dalka koonfurta soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan gaadhsiisay ugu horeyn waa halkaasi ka hadlay oo martin usoo dhoweeyey maamulaha guud ee shirkadda isgaadhsiinta hormuud maxamed aadan faaraxa
runtii waxaa sharaf weyn noo ah oon aada iyo aada ugu faraxsannahay in aan maanta laba iyo labaatan sano kadib halka ku fadhino in madaxweyne doctor xasan maxamuud aada xasan sheekh maxamuud oo five g daafuro waa guul runtii usoo xigtay shirkadda si aad la socotaan isgaarsiintu marxalado kala duwanay soo martay waxaa la yidhaha two g three g four g ilaa two thousand two marka shirkadda la asaasay ilaa iyo two thousand two alif waxaa lagu mashquulsanaayay isgaarsiin kolley markaas caalamkan la jaan qaadaysay laakiin sida maanta aan ahayn waxaa timi four g iyo three g maantana waxaan rabnaa inaan daahfurno five g
waxaa isaguna madashan bilan ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamuud cabdikariin gabayro oo ka mid ahaa martisharafta lagu soo casuumay faca shanaad ee vafti oo maanta shaaca laga rogayay waxaana uu si weyn ugu mahad celiyey kalinta laxaad kale ee mugga weyn ee hormuud ugu jirto bulshada soomaaliyeed
salan kabacdi mudan madaxweyne waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambalyeyno soona dhaweyno barnaamijka cusub ee five g ay walaalaheen reer hormuud ay daah furayaan waxaan leenahay guuleysta waana hormuudkii hormuudkii ganacsateena waaye aaday ugu mahadsan yihiin technolojiyada iyo barnaamijka hadda ay ka dhawaajiyeen hadda ay soo bandhigeen muddadii laba iyo labaatanka sano ahayd waxaan leenahay guuleysta waana horumar fiican ayna gaarsiiyeen waxayaguna hadalkaas ka daba qaatay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud jaamac oo ka mid ah dadkii madasha kasoo qeyb galay iyo sidoo kale mustafiq yaasiin agaasimaha hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa hormuud waxay ku bogaadiyeen kaalintan adag iyo sida ay shacabka soomaaliyeed ula soo dabaalatay duruufo kala duwan ay mar kasta garabka ugu tahay
anagu waxaan nahay haween soomaaliyeed waxaan ka marqaati kacnaa waxaa markaas aan madasha iyo goobta waxa ay tahay maanta waxaan u joognaa waa hormuud anagu qeyb ayaan ku leenaho guddoomiyeheeni hormuud salam foundation ayaa fadhiyay walaalkay cabdulaahi qeybtaas oo ah arrimaha bulshada
wax badan oo kale ay soo socdaan oo shirkadda iyo annagu aan si gaara u karkarinayno oo howlo badan oo ku jira karkaris oo ah eeda daftarkooda bandhigooda mar dhow maqli doontaan howlaha intay soo bixin ka hor waxaa socda shaqooyin badanoo waxaa ka horeeya farsamo iyo kuwo sharciga ka horeeya marka wax badanna waa idin noo soo socdaan meel fiican hadda waa la joogaa waxaa codbaahiyaha la wareegay oo dhankiisa si weyn u hadlay islamarkaasina u mahad celiyey shirkadda isgaadhsiinta casriga ee hormuud kaalinta bulshada shacabka soomaaliyeed ugu jirto iyo sida hagar la-aanta ay ugu areegto wasiirka isgaadhsiinta tiknolojiyadda soomaaliya jaamac xasan khaliif
waxaan rabaa inaan idinla wadaago hortaadana ka qiro inay hormuud tahay intii hadda aan wada shaqaynanina wax badan badan badan baa isaga kaya kordhay inay tahay hormuud magaciina ilaahay u qaaday magaca runtii hormuud qof waa hogaan weeye marka hormuud intaanu la shaqaynaynay dhammaan inkastoo ay leeyihiin golahan maanta iyagu oo aan marti u nahay haddana shirkadaha kale dhammaantood isgaadhsiinta
geesaha kaleetana taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal ibraahim sheekh muxudiin oo ku sugan gobolka galguduud ee soomaaliya ayaa halkaasi ka bilaabay abaabul dagaal oo ka dhana al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal ibraahim sheekh muxudiin ayaa aan idhaahdee sareegaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa waxa uu gaaray degmada ceeldheer ee gobolka galguduud ee soomaaliya waxaana uu kulamo kala duwan halkaasi uu kula qaatay saraakiisha ciidamada militariga ee ku sugan aagga difaaca ee degmada ceeldheer sareegaas ibraahim sheekh muxudiin ayaa ciidamadu waxa uu faray inay u diyaar garoobaan ama ay isku diyaariyaan howlgal dagaal oo ka dhana al-shabaab kaasi oo laga ambaqaado deegaanada dhaca gobolada dhexe ee soomaaliya ceeldheer ayaa kamid ah degmooyinka gobolka galgaduud oo ay muddo dheer ay ka talinayeen al-shabaab kahor intaysan dhowr bilood ka hor la wareegin ciidamada xoogga dalka soomaaliya waana deegaan markaasi haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya hadalka taliyaha militariga soomaaliya ayaa imaanayo xili ay ciidamada dowladdu ay soo baneeyeen qeybo kamid ah fariisimaha gobolada mudugii galgaduud ee soomaaliya dhinaca kaleetana hay-adda taydhowrka soomaaliyeed ayaa beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo lagu sheegay in bur dhacay loo iibgeynayo suuqyada magaalada muqdisho faadimo cabduqaadir ayaa dhamaystiraysa
mar kale iyo dekada weyn ee muqdisho saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada lagu faafiyey in burkii dhacay ee dhowaan hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ay ku soo bandhigtay dekadan weyn ee muqdisho loo iibgeynayo suuqyada waaweyn ee caasimada soomaaliya muqdisho hase yeeshee hay-addu ayaa arrintaas ku tilmaamtay inay tahay mid been abuur ah oo weli gacanta ay ku hayaan laguna wareejiyey taliska saldhigga booliiska ee ku yaala dekada weyn ee muqdisho waxaana hay-addu tayadhoorka u qaabilsan hubinta badeecadaha soo gala dalka iyo kuwa ka baxa ayaa tilmaamtay in burkan toddobadii bishan ay qabteen lagana keenay dalka turkiga haddii lagu sii fasixi lahaa gudaha magaalada muqdishona ama suuqyada muqdisho qaarkoodna ay bulshada ugu imaan lahayd khatar caafimaad sidaas la ajligeed ayay hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ku tilmaamtay inay ka hortageen islamarkaana ganacsatadii ka dambeysay in burkan dhacay ay soo geliyaan gudaha magaalada muqdisho ay si gaar ah ula xisaabtami doonaan waxaana saraakiishii booliiska ee lagu wareejiyey ayagana lagu wadaa in dhowaan sida la tilmaamay ay la tiigsan doonaan sharciga balse hay-addu waa ay beenisay wararkii been abuurka ahaa ee shacabka lagu maranabaabiyey ee ahayd burkan dhacay in loo iibgeynayo suuqyada caasimada soomaaliya muqdisho xaawo axmed xasan mareeya hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa sheegtay in halkeeda ay kasii wadayaan howlgallada ku aadan suuqyada arrintaas ayay ku sababeeyeen inay ugu kurgelayaan raashinka waqtigoodu dhacay ee mararka qaar lasoo geliyo gudaha magaalada muqdisho mareeyaha hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa xusay in ay jiraan shakhsiyaad si dhuumashaalaha kusoo geliya ayay yidhaahdeen raashinka ama badeecooyinkooda waqtigoodu dhacay taas oo haddaan laga hortegin ay khatar caafimaad ugu imaan karto bulshada ku dhaqan caasimada soomaaliya muqdisho waa ujeedka aan u badinayno ayay tiri howlgallada ku aadan in aan ka hortagno raashinkaasi dhacay ee lagu qaldayo shacabka malaayiintaha ee ku dhaqan caasimada soomaaliya intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay maxamuud cilmi fiidshe agaasimaha waaxda kormeerka ilaalinta tayada badeecadaha suuqyada
shirkan jaraa-id ee hay-adda tayadhoorka qaranka ay galabta qabanayso dekeda muqdisho gudaheeda wuxuu daaran yahay waxaan maanta ummadda soom waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan halkan uga caddayno in burkii dhacay oo weli ku jiro gacanta hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed sidayda kaga muuqata gadaashayda oo ka koobnaa toddobada container waxaan rabnaa halkan galabta inaan ka caddayno burkaas dhacay oo hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed toddobadii bishii maarso labada kun labaatan iyo afarta ay ku qabatay dekeda muqdisho waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka maarso laba kun labaatan iyo afar ku wareejinay saldhigga booliiska dekeda xamar haddaba dhinac kale waxaa jira saacadihii u dambeeyey in baraha bulshada lagu faafiyey in suuqyada muqdisho loo iibgeeyey burkii dhacay balse hay-adda tayadhoorku soomaaliyeed way beeninaysaa warkaas maadaama weli gacanta hay-adda uu ku jiro burka oo gadaasheenan idinkaga muuqdo waa mahadsantii faadimo cabduqaadir aadahay tifiga dalsan dekada weyne muqdisho
gudaana warkiisa waxaad kala socoteen dalsan efa muqdisho akhyaartaana dhegeysataa saaka waa naginta nabadgelyo
wararka adla haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel